wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha soomaaliya waxa ay sheegtay in bishan gudaheeda ay anbabixinayaan ilaa laba kun oo ruux oo soomaali ah oo isugu jira rag iyo dumar una badan xoogsato inkastoo ay qayb ka yihiin qaar waxbartay iyo xirfadlayaal kale tiradan soomaalida ah ee shaqada loo geynayo sacuudiga ayaa horudhac u ah ilaa konton kun oo kale oo uu sacuudigu ka oggolaaday dowladda soomaaliya in sannadkiiba dalkiisa ay u shaqo tagaan waddamada kale ee gacanka carbeed ku yaalana dowladdu waxa ay ka sugaysaa jawaabtaa la mida sida uu ku warramayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha soomaaliya cismaan libaax ibraahim marka sidaa daraaddeed wasaaraddu waxay raadisay sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa dhowr waddan oo waddamadan khaliijka ayaa waxaan ka codsannay sidii shaqaale oo dibaddana loogu geyn lahaa waxaa runtii si dhaqsiya noogu soo jawaabay dowladda sacuudiga oo aan ka helnay ma aragtay in sanadkiiba konton kun la qaado shaqaale ah oo dibadda waddanka sacuudiga ka shaqeeya oo isugu jira rag iyo dumar isugu jiro bishaan aan ku jirno oo maanta ay tahay tobanka waxaan rabnaa inaan qaadno ilaa laba kun ku dhowaad shaqaalaha in dibadda loo diro ayaan rabnaa haddii ilaaha yidhaahdo taasi oo ah fursaddii ugu horraysay oo ay helaan dhallinyarada soomaaliyeed marka waxaan rabnaa in arrintaasi maanta ay aan daahfurno dadka xogogaalka uwa shaqaalaha sacuudiga uu qaato ee dumarka u badan ayaa aad uga walaacsan tallaabadan iyagoo sheegay in kuwa hadda qoysaska sacuudiga ah qaabkan ugu shaqeeya oo badankood hindiya indonesiya iyo filibiin laga keeno ay ku jiraan qaab gumaysi u eg wax xuquuq ahna aanay lahayn cismaan libaax ibraahim oo u muuqday inuu qolyahaasi walaacsan u jawaabayo ayaa tilmaamay in dowladdu ay la socon doonto islamarkaana ay xaq u leeyihiin dadkaasi marka uu ka dhammaado wakhtiga heshiiska in ay ka laabtaan amaba ay sii kororsadaan waxa waaye heshiiska qofka shaqaalaha lala gelaya laba sanno waay sanadkiina hal mar ayuu fasax leeyahay hal bil fasaxuu leeyahay tikidkiisiiyo wixiisi lasoo siinaya oo dalka kusoo noqonaya shirkadaha ayaa bixinaya kontraadka qofka heshiiska qofka lala galaya laba sano labada sano qofka hadday u dhammaato asaa marka ikhtiyaar u leh inuu ku darsan karo iyo inuu soo noqonayo laakiin heshiiska shaqada waxawaaye laba sano wasiir ku-xigeenku waxa uu sheegay in daabulaadda iyo heshiiskan fulintiisaba ay u xil saareen sharikado gaar ah oo qandaraaslayaala kuwaasoo shaqaalaha ka qaadi doona soomaaliya islamarkaana u qaybin doona dadka loo shaqeeyayaasha ah ee wadamada khaliijka ee uu sacuudigu ugu soo horreeyo ku dhaqan waxaana taasi loo arkay in dowladdu ay mas-uuliyadda shaqaalahan si uun isaga leexinayso shirkadihii wasaaradda ruqsadda ay siisayna in ay shaqadoodii ay bilaabaan howlahoodii ay bilaabaan ayagoo ayagoo adeegsanaya ama raacaya xeerkii shaqaalaha xeerkii wasaaradda ay soo saartay oo ay u soo saartay shaqaalaha dibadda u xoogsa tagayo haddii ilaa yirahdo dhawaana shaqadaasi waa la qabanayaa marka dhammaan shirkadaha waxaan faraynaa in ay shaqadii ay bilaabaan shirkad kastana ayso ay soo diyaariso wixii barnaamij ah ama shaqaalaha oo ay dibadda u diri lahayd annaga waxa waaye wasaaradda shirkadii ruqsadda aa siisay maoga shirkad kale oo shaqaalo qaadi karta ma laha meel looga ogolaanayana ma laha mana dhici doonto inay dad ay qaadaan dadka barnaamijkan aadka u soo dhoweeyey ayaa rumaysan in haddii sacuudigu uu ka dhabeeyo ballanqaadkiisa dalalka kale ee carabtuna ay ku dayadaan ay tirada sannadkiiba shaqo loo qaada gaari doonto qiyaastii boqol kun oo soomaali ah dumarba ha u badnaadaane taasoo wax la taaban karoo ka beddeli karta hanka da'yarta islamarkaana dhaqaalaha dalka kaabi doonta shaqola'aanta ka jirta soomaaliya waxa ay gaartay heer aad u hooseeya gaar ahaan dhallinyarada waxaana la sheegay in shaqola'aantu ay tahay lixdan iyo siddeed boqolkiiba iyadoo dhallinyarada soomaaliyeedna ay tiro ahaan bulshada kale ka yihiin toddobaatan ilaa shan iyo toddobaatan boqolkiiba jacfar kukaay v o we muqdisho